wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumaryahawka reer baadiyiga ee somalilan iyo weliba hadagoyka suubiday harunta alafka hoolo ee tuulada laambarwaaqo degmada wajaale ee somalilan weliba munaasabadda hadagoyka gobro ku haya wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer baadiyiga somalilan guddoomiyaha gobolka gabiley maxamed cabdullah iyo xogayaha fuliyoka degmada wajaale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer baadiyiga ee somalilan cumar shu-eeb oo hadaga hogooye haruntii waliba isu ku hadalay ahamiyaddii wasaaradda siidii horumaryowka xarumo calafka hoolo waxay briorityka siisay amba muhiimadda u weynay siisay in maxay haytoy la soo saaro maadaama xooluhu lafdhabarteenna yihiin in calafka xooluhu ay muhiim inoo tahay wadda mashruucan aad arkaysaan reer gabileew amba mashruucan aad arkaysaan waxaan u malaynayaa intii aan anigu xukuumadda joogay waa mashruucii labaad ee laga furo gobolkan gabiile ujeeddada mashruucani waxa weeye inaynu xoolaheenna markaynu cawsaynu beerano caleentii aan caleentii naga xumaan ee mashiinadii lagu ridqayey iyo kaydintii iyo nafaqayntiiba inaynu inagu halkan kala soo baxno aynu xoolaheenna kayd u dhigno ujeeddada labaadu leeyahy waxa weeye inay dadka wax kaga noqdaan oo dadkii xoolodhaqatada ahaa iyo beeraleyda ahaa markay calafkii beertaan ay ridqaan wixii wixii xoolahooda dheeraad ka noqda inay iibiyaan oy lacag uga soo hoyato taas waxay samaynaysaa marka anbay kalifaysaa inaad ku-filnaasho gaadho xilliyada abaarta iyo xilliyada adag ee mararka qaarkood san oo kale ay dee roobku dubu dhacaan sidaa uu guddoomiyuhu sheegay dadku waxa ay gacantooda kula soo baxaanba horta wuxuu ah reer gabileyna waxa lagu yaqaanaa amba deegaankan galbeedkaba dad wax la soo baxa oo runtii dee weligeedba markii ay soomaalidii horeba dadka waxu soo saari jiray iyadoon waxba la aqoonba halkii loo soo tegi jiray markay abaaru dhacaan garowga loo soo doonin jiray da galbeedkan ahayd sidaa iminka guddoomiyuu sheegay malaa waa iska qayshaan iminkee horda waxqabadkii ayaa laynooga baahanya inaynu halgeenni ka sii bilowno wax qabanno mashaariicda noocan ee mashaariic inta badan socota mar walba maaha ninkan nimanka nala jooga wuxuu aad ugu farxay mashiinkan aynagu samaysannay ee cawskiina ridqaya ee wixii hawshii maarata dee wixii laynaga caawinayay innagii baa gacanteena ku samaysanay taasi waa waxyaalaha runtii ay hay-adaha wax ka caawinayaanay ku farxayaan dadka dadka xitaa wax ku caawinayaana runtii ay ku farxayaan waxaa la idhaahaa one plus one equal to hal iyo hal laysu geeyey waxaad adigu haysatay wax lagugu soo kordhiyey marka laysu geeyey wax taraysaa laakiin keligee wax hal lay siiyo horda mar dee wax maaratay dee runtii ku anfacaya maaha marka runtii annagoo uga mahad celinaynaa hay-adda faw oo runtii mashruucan iyadu fulisay iyo hay-adda swiiska ah ee dhaqaalaha bixisay iyadu wuxuu mashruucan runtii faa'iido badan u leeyahay maadaama inagu xoolo dhaqatan nahay dhaqan baa inagu xoolaheynu aynu xoolaha ku xidhan nahay wuxuu faa'iido inoo leeyahay inaynu xoolaheennina ay sii jiri karaan deegaankeennina uu sii jiri karo xaalufkiina aynu ka ilaalino